aad i baad umahadsan tahay runtii shalay wafdi ka socota degmooyin kala duwan oo ah muwaadiniin soomaaliya oo barnaamijkan t b s-ka ku jira oo ka imaaday degmooyin kala duwan ayaa imaaday washington d c iyagoo ka qayb galay shirar ay la shireen xildhibaanada matala degmooyinkay ka imaadeen iyo shir lagu talagalay in loo lagala hadlo oo laga hadlo barnaamijkan oo warbixin ah taasoo warbixinta la rabay in la gaarsiiyo labada aqal dadka matala iyo shir jaraa-id aan sameynay oo xildhibaan ilhaan cumar ay ka mid ahayd dadkii hadlay oo arrinkanna runtii muujiyey dhibaatada uu ku hayo dadka ku jira oo runtii aada iyo aada ugu dooday iyaduna in wax laga qabto iyada oo ka mid ahayd dadkii horqaaday waraaqo arrinkan ka hadlayey oo xildhibaano badanna ay soo raaceen oo ay taageerayaan in barnaamijkan dib loo cusbooneysiiyo oo lasii wado waa gartay waxaad ii sheegtay in aada la kulanteen xildhibaano kala gedisan oo dadka soomaalida ah barnaamijkan haysta sharcigan oo adinka idinla socday soomaalida kula socotay sharcigan haysta tiradooda misay ahayd ilaa shan bay haayeen den saddex degmadood oo kala duwan oo matalaya jaaliyadda soomaalida ee barnaamijkan ku jira iyaga oo hadda tiradooda la qiyaasi karo ilaa iyo kun qof sanad walba dib cusbooneysiiyo markii barnaamijkan dib loo cusbooneysiiyo
guud ahaan dadka soomaalida ee sharcigan haysta ad ka warqabtaan
a ilaa iyo waxay gaarayaan kun qof waa weliba dadka sharciga hadda dib loo cusbooneysiiyey dawladdu waxay sameyn kartaa marna way cusbooneysi kartaa marna intay cusbooneysiiyo barnaamij ayay dib u furi kartaa taasoo runtii dad badan oo sharci aadna haysan oo wadanka amba soo galay amba jooga iyagana u noqon karto fursad lan barnaamijkan t b s taasoo siinaysa awood inay shaqo ku yeeshaan oo ay sii joogaan wadanka ilaa kumeel gaarkaas dhamaanayo
marka cabsida aad ka qabtaan in sharcigan la cusbooneysiin kari waayo ee keento ololahan aada gasheen maxay tahay
runtii go-aanka dawladda waxa ugu dambeeya oo ay ka gaari karaan waa jimcahan intii hore barnaamijka dib loo cusbooneysiin jiray bilooyin ka badan ilaa afar bilood ama saddex bilood ayaa lasii sheegi jiray in barnaamijka dib loo cusbooneysiinayo laakiin sanadkiina soo dhaafay ilaa sanadkanba dawladda gaadhaheer aynay sheegin dib cusbooneysiinayso oo ay sugayso maalinta ugu dambeysay barnaamijka ay war inay kasoo bixiyaan ay tahay taasoo runtii khatar gelisay dad badan in barnaamijkii maarata la afjari karo wadamo kale oo sida soomaaliya oo kalena in la joojiyo barnaamijka joojiye oona dib loo cusbooneysiiyeen oo ay dadka maaragtay barnaamijkan ku jireen hadda ay noqdeen dad maaragtay cilaan wadanka ku marka madaxdii aada la kulanteen xildhibaanada ahaa rajada idi geliyeen ee aan sharcigan dib loo cusbooneysiin karo haddii ay jirto maxay horta runtii waxaan la hadalnay xildhibaan badan dadkii barnaamij ku jira imaadena runtii sheekooyinkoodii barnaamijkan ku hayaba si fiican uga waramayn hadalkii waa laga dhegaystay xildhibaano kamid ah waxay noo sheegeen inay la hadli doonaan kuwo kalena runtii ay dadaal badan muujiyeen laakiin weli waxaan sugaynaa go-aankan weli aanan la hubin magarta waxaad in ay socdeen ilaa dad gaaraya shan qof hadda ma kula joogaan kamida ma la hadli karna ha way la joogaan bal hal qof oo kamid a hal qof oo kamid a igu dhib walaal waa ku salaamaya magacayga saddexan waxa weeyaan fuuziye cabdi ibraahim fuuziye waxaad degan tahay sida uu jeelaan ii sheegay gobolka georgia oo aad ka timid sharcigan kumeel gaarka ah muddo intee leeg baad haysataa labaatan sano labaatan kaa sano marka ma sanad kastaa lagu cusbooneysiinayay mise bal iiga sheekay sida uu ahaa waxaana loo cusbooneysiiyaa sideed iyo sideed iyo toban bilood waa gar marka maadaama aad labaatan sano ku dhawaad joogtay wadanka maraykanka ilaa iyo maanta iyo waktiga inta ka dhexaysana la cusbooneysiinayay warwarka hadda aad qabsato ee aad ka cabsanayso in la cusbooneysiin kari waayeed ilaa iyo washington d c u timid maxay tahay waxay tahay markii sanadadii ka horeysay marka naloo cusbooneysiinayo laba bilood saddex bilood horteed baa naloo sheegi jiray imadana waxba iyadoo dhacasa ayaana weli waxba naloo sheegin marka taabaana keentay arrintan inaan la kulanno xildhibaanada xildhibaanadii markaad maanta la kulanteen ee aada wada shirteen eed arrintiina usoo bandhigteen maxaa rajo ay ku geliyeen adiga shaksiyan waxayna geliyeen shaksiyan waxay geliyeen inay wax noo qaban karaan waanan dadaalanaa bay raaceen annagaana inala mushkaraynana arrimihiinana u sheegana lana hortegana waxaa la socdaa in wadankan maraykanka dadka ee liberyaanka la yidhaahdo oo kale sidiinoo kale ahaa ee sharciyadan la siin jiray loo cusboonaysiin jiray qaarkood in sharci rasmi ah la siiyey oo cusboonaysiiskii laga dhaafay arrintu arrintaasoo kale idinku ma kala hadasheen qolooyinka aad la kulanteen in sharci rasmiyaa laydi siiyo cusboonaysiinta laydinka dhaafay ha sax waan kala hadalnay taabaaba bihiidka weyne iyo inaan la cusboonaysiiyo waxayna yidhaaheen waan ku waan dalaa dadaalanaa inaad ku daba xigtaan
haddii marka ay dhacdo in laydii cusboonaysiin waayo shaksiyan adigoo kale wadanka labaatan sano digana ka shaqaystay wax ku bartay joogay muddadaa fog sida ma ka qabtaa in lagu celiyo mise waxaad is leedahay waad sii karaysaa mara inaanan nala celin koos caruuraan ku leenahay wadankan iyonoo dhibaatooyinka taagan afrikana waa la ogyahay marka rajo waan ka qabaa inay noo ogolaadaan wax kasta